wasiir ku-xigeenka wasaaradda dowlad goboleedka galmudug maxamuud axmed maxamed maxamuud shiine oo maalmo ugu howlo shaqee usa kamaraayi ahaanoo kumid ee deegaanada dowlad goboleedka galmudug aanaseytio horgala ayaa xaalado adeegada caafimaad ee ku jara xarumo ka yaala deegaanada iyo tuulooyinka gobolada mudug iyo gobolka galgaduud wasiir ku-xigeenka wasaaradda dowlad goboleedka galmudug maxamuud axmed maxamed maxamuud shiine iyo ku hadalay dadaalada iyo wasaaradiyanka jarta koronqaadowka adeegada caafimaad ee deegaanada galmuduga waayahan dambe waxaa jira in wasaaraddu ay laba kaclayn waday oo kormeero kala duwan ay ku bixinaysay meelo badan oo deegaan ka mid ah sida labada gobol qaybo ka mid ah degmooyinkooda kuwaasi aan ugu kurgelaynay xaaladaha bili-aadnimo ee ka taagan iyo caqabadaha haysta caafimaadka sidaad ka warqabtid xukuumadda maxamed cabdikaari qoorqoor waxaa ka go'an in arrimaha caafimaadka iyo arrimaha bulshada inay kor u qaaddo howlahaasi ayaan ayaantaan wadnay kormeeradaasi intii aan ku guda jirnay waxaa noo qabsoomay waxyaalo badan waxaa noo soo baxay caqabado badan oo deegaan ka jira iyo waxaa weeye baahyo badan oo ka jira waxaa kaloo noo qabsoomay in deeqda hawaa aan geyno isbitaallada wasil iyo gawaan kuwaasi oo lagu talagalay in xaaladaha degdega ah iyo isbitaalladaasi lagu qalabeeyo qalab baa ku jira caafimaad waxyaalo badan baa marka intii ku jirna kormeerkanaasi labada gobol degmooyin ka mid ah noo qabsoomay baahyo badan baa deegaan ka jira runtii intii aan ku joognay gobolka galguduud oo kale waxaan degmada gelinsoor waxaa ka socday mashruuc hay-adda jasbo ay gacanta ku haysay isagana uu ka go'ay caqabadaha ugu waaweyn degmadaasi galinsoor ayaa ka mid ah adeegyadii xusbitaalka weynaa inuusan shaqaynayn ayadana mashaariic ayaan ugu maqannahay dhankan mudug marka aad tirahdana dhowr meel ayay mashaariicdu ka go'an tahay oo xarumihii caafimaadka aysan shaqaynin waxaana ka mid ah isbitaalka gowaan oo isla hay-addaasi jasba ay gacanta ku haysay oo iyaduna ay gacanta ka taagtay waxaa kaloo jira degmada xingood mobile tiam ka shaqaynaya hay-adda m c ayadana inuu ka go'ay waxaa kaloo jira laba mashruuc oo ay taageeri jirtay hay-adda c h f oo soomaaliya caafimaadka xaggeeda ka taageerta in ayaduna ay ka go'day oo mashruuca gawaan waxaan dhihi lahaa labada magaalo oo mashruucaasi uu ka go'ay waxaa ka mid ah magaalada bandarqaali oo muddo sagaal bilood ah mashruucaasi ka shaqaynayey iyo magaaladan kale oo dagaari ayaduna uu mashruucu ka go'ay labadaasi afartaasi deegaan ama shantaas deegaan ayaa baahida ugu weyn hadda ka jirta waxaa kaloo jira in ayadana mashaariic yaryar la helay oo aan ka hirgelin doonno labada magaalo qaydaro iyo docol qaydaro iyo wargalo labadaasi mashruuc ayaa waxaa naga taageeri doonta hay-adda loo yaqaano world fishin waxaana rajaynaynaa inaan xarumahoodii caafimaad dib u istaarno waxaa kaloo jira ayadana mashaariic yaryar oo hay-adda sasfi ay gacanta ku hayso oo iyaduna mardhow bilaabad qabannay deeqdaawa oo toddobaatan gaaraysa ayaa waxaan ka soo dejinnay gobolka mudug magaalada gaalkacyo waxaana geynay daawadaasi deegaanada ugu horeeya isbitaallada ku yaalla wasil iyo gawaan daawadaasi ay wax badan ka tartay waxaan uga mahad celinaynaa dowladda federaalka wasaaraddeeda caafimaadka ah oo deeqdaas daawadaa na soo gaarsiisay waxaan kaloo dhihi lahaa daawooyinkaasi inkastoo ay daawooyin nuxurle oo tayale ay ahaayeen haddana waxaa moodaa baahiyadii caafimaadka inaysan daboolayn oo aysan u badnayn daawooyin emerjensiya marka waxaan codsan lahayn hay-adda s r c